إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa magaalada gaalkacyo ka fulisay qarax lagu dhaawacay sarkaal iyo askar ka tirsanaa maamulka puntland ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay saacadihii lasoo dhaafay weerar ka geysan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato dagaalo khasaare sababay ayaa mar kale waxaay ka bilowdeen magaalada laascaanood ee gobolka sool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la wareegay saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ka sameysteen magaalada baydhabo duleedkeeda iyadoona la dilay taliyihii xerada heestay weerar culus ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada dinsoor iyo askarta maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka kaalinaya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa mar kale muqdisho waxay ku direen darawal mootabajaaj alkataa'ib ayaa waxay baahisay muuqaal cusub oo ka turjumaya qaabkii u dhacay weerarkii dhowaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku soo afjareen fariisin askarta dowladda federaalk iyo maleeshiya deegaanka ay ku lahaayeen deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellaha dhexe wafdi ka socda walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa booqasho waxa ay ku tageen deegaan hoostaga magaalada kismaayo iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas wariye ay xirtay dowladda federaalk ah ayaa waxa uu ka warbixiyey dhibanayaasha maxaabiista ah ee uu ku soo arkay xabsiga godka jilacow oo fadeexad ku caanbaxay bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa si carale waxay uga jawaabeen war ka soo baxay dowladda federaalka kaasoo ay ku sheegtay inay mamnuucayso in bajaaj cusub laga soo dejiyo dekedaha dalka gaar ahaana tan muqdisho intaa waa qodobadii warku waa wanaadhegsayaal haatan u diyar garoba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax ay ku dhaawacday sarkaal iyo askar ka tirsanaa maamulka puntland waxay ka fulisay magaalada gaalkacyo qarax ayaa waxauu ka dhacay qaybta waqooyi ee magaalada gaalkacyo waxaana lala eegtay gaari uu watay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka puntland qaraxaas oo xalay dhacay qaraxan xarakada shabaabul mujaahidiin ay fulisay waxa uu dhaawac culus gaarsiiyey sarkaal ka tirsanaa maamulka puntland oo lagu magacaabo gandibombele wuxuu ahaa dembibaare maamulka puntland gobolka mudug u qaabilsan waxaana sidoo kale qarxa lagu dhaawacay laba askari oo ilaalo u ahaa sarkaalka la beegsaday sarkaalka qaraxa lala eegtay ayaa xoguhu waxay sheegayaan in uu dhibaatooyin badan ku hayay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan waqooyiga magaalada gaalkacyo asiga oo ku been abuuro jiray dadka ay soo xiraan ciidamada maamulka puntland ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay ciidamada kenya ku beegsadeen gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato askar ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay dagaal culus ku qaadeen firisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera in muddo ayuu halkaa dagaalu ka socday faafaahin dheerina kama aynaan helin wixii khasaara ee ka dhashay dagaal khasaare sababay ayaa mar kale waxauu ka balowday magaalada laascaanood ee gobolka sool cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya maanta oo sabtiha waxaa mar kale uu dagaal dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasi oo u dhexeeya ciidamada la baxay s c c iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan dagaalka uu ahaa mid hubka noocyadiisa kala duwan laisku adeegsaday ayaa wuxuu ka dhacay aagga xerada qoojacadda oo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex maraya labada dhinac dhawaqa hubka laisku adeegsanaya ayaa waxaa si aad ah looga maqlaya duleedka magaalada laascaanood iyo sidoo kale deegaanada ku dhow gaadiidka gaasha ama nooca dagaalka gaar ahaan taangiyada ayaa qayb ka ah hubka laisku adeegsanaya dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada laascaanood waxaana taangiyada adeegsanayay maamulka somalilan madaafiicda goobta ayaa qayb ka ah hubka laisku adeegsanaya dagaalka iyadoona maamulka somalilan lagu eedeynayo inuu dagaalka dhinac marayo islamarkaana hubkiisa culus ku garaacayo magaalada laascaanood shalay ayaa magaalada laascaanood waxaa ku dhacay dhowr gantaal kuwaasi oo ay ku duqeeyeen ciidamada maamulka somalilan dagaaladii saakay ka dhacay aagga xerada qoojcadda ayaa waxay labada dhinac ka kala sheegteen guulo iyadoona maamulka somalilan ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen tiro rag ah uu ku jiro xildhibaan ka tirsanaa maamulka puntland kaasi oo lagu magacaabo maxamed faarax dalmar si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda lama helin tafaasiil ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac kasoo kala gaaray dagaaladii saakay ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la wareegay saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen duleedka magaalada baydhabo iyagoona dilay taliyihii xerada heestay warka ayaa war kale oo la xiriiray ciidanka etoobiya ee dinsoor ku sugan iyo kuwa la jooga oo la weeraray waxaanu haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan oo ka dhan ah ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxay ka fuliyeen gobolka baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xerada makuundo ee magaalada baydhabo waxaana halkaas ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamadii halkaas lagu weeraray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-haynta xerada makuudo ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaas inta la xaqiijiyey lagu dilay taliyihii xerada makuudo ee u qaabilsanaa maamulka koonfur galbeed kaas oo magaciisa lagu soo koobay gardhowb sidoo kalena waxaa dhaawacmay afar askari oo ka tirsanaa isla ciidamadii ku sugnaa xerada makuudo isla magaalada baydhabo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saas oo kale waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa suuqa weyn ee xaafada daarfuur ee magaalada baydhabo halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta howlgallada xalay gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa weeraro saf ballaaran ah oo lagu qaaday xeryo ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor iyo sidoo kale fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida ethoobiya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada baay iyo bakool ayaa kordhiyey weerarada ka dhanka ah ciidamada xabashida ethoobiya iyo sidoo kale kuwa la shaqeeya ee maamulka koonfur galbeed askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa mar kale muqdisho ku dilay darawal mooto bajaaj maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya haddayna wiilkayga jawaab deg dega aan looga soo bixin mas waxaa igu ballana jabhad inaan far janna ka soo bilaabo dowladda xasan sheekh maxamuud aan afka u gelin allaahu akbar allaahu akbar tani waa dhacdo kale oo aan ugub ahayn oo ka dhacday magaalada muqdisho dhacdadaani ayaa ku saabsan dil loo geystay wada mootobajaaj kaas oo rasaas hubiyey askari ka tirsan dowladda federaalka wada mootobajaajkan oo lagu magacaabi jiray saadaam ayaa wuxuu gacanta ku hayay qoys ka kooban siddeed iyo toban ruux wada mootobajaajkan ayaa lagu dilay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho dilkan ayaa dhacay maalinnimadii shalay kadib eheladiisa ayaa waxay la hadleen saxaafadda hooyadiisa ayaa sheegtay inaan la aasi doonin wiilkeeda islamarkaana haddii cadaalad weyse iska dhicin doonto dowladda federaalka sababtoo ah beetiri waxaa layga dilay wiilkeyga oo aan bajaajta uga soo iibiyey shaax aan karin jiray wiilkayga ninka dila waa maqlaa waana idaya wuxuuna igula nool yahay hiil weyne iyo waxaracdi intay ka dhexayso waxaa dila ebelo waxaa diri dowla ebel ma naqaano waa in laysoo qabtaa gacanteeda waa jaban tahay wiilkayga bajaaj iigu shaqayn jiray waxaa ka koobanahay siddeed iyo toban ruux haddayna wiilkayga jawaab deg dega aan looga soo bixin maslax iyo hiil weyn inta ka dhexay ninka wiilkayga dila waxaa igu ballana jabhad inaan far janna ka soo bilaabo dowladda xasan sheekh maxamuud aan afka u gelbiyaa say ku dhacday say ku dhacday askariga wax dila jaabkaa la gashanaa shacibka xaq male miya shan iyo toban doolar cashuura maalin walba laga qaadaa boosaa san walba waxaa laga qaadaa afar san iyo siddeed doolar laga qaadaa oo aniga la xoojina shaax aan kale wiilkayga bajaaj ugu bixin bajaajkii la dhex dhigo sidoo kale qaar ka mid ah ehelada iyo qaraabada bajaajlaha la dilay ayaa iyagana dhankooda warbaahinta la hadlay
dhibaatada mooteelada lagu hayo hadda kore dhanka ku hadlayna wuxuu ugu yidhi saasaa la isku dilaa meydka meeshaas u yaalaha maxaa samay doontaa anoo meyd haddaa aragto markaasaan dhaha anoo gaari horta iska daayay anoo laweer hataa ku qaabaan dhaha wallaahi maanta xasuusta ninkaasna walaalkee waa qaaliyo saaxiibkee geeridiisa maanta inaan xasuusto aad aa u xumaan niyadeeda ugu soo laalaabanay dhaha halay maseca war cadaalad baan rabnaa war ha la soo qabto ninkii ninka dila war burcad baa la sameeyey war warafa habeenkii guryaha dhacaya war toorayaa la isku bereeraya war moobeelaa loo dhintay war jaqfihii gurigii aan ku jirnaa la soo gelaya xasan sheekh maxamuudow cadaalad cadaalad soo qabo ama gacanta taag ama gacanta ka taag wadanka awalba ka taagtaa lagu oran jiray ciidamada dowladda federaalka ah ayaa banaystay dilka dadka shacabka ah haba ugu bateen bajaajleyda magaalada muqdisho dadka reer muqdisho ayaana qarka u saaran inay ku sameeyaan kacdoon dowladda xasan sheekh maxamuud alkataayib ayaa waxa ay baahisay muuqaal cusub oo ka turjumaya qaabkii uu dhacay weerarkii dhowaan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay kusoo afjareen maleeshiya deegaanka iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka daarunicma ee shabeellaha dhexe mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya
وفرحان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الاقتحامات وفرسان البطولات waa filim aada u xiiso badan oo ay maalintii shalay baahisay mu'asasada alkataiba kaasoo soo bandhigaya sida uu u dhacay weerarkii ay dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisliidu ku lahaayeen deegaanka daarunicmo ee shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah mid kooban islamarkaana soconaya qadar saddex daqiiqo iyo kow iyo labaatan sikin ah ayaa soo gudbinaya sida uu ku bilowday weerarka iyo ugu dambeyntii sida ay noqotay natiijada dagaalka sagaal iyo labaatankii bisha shacbaan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo afar oo ku beegnayd kow iyo labaatanka maarso labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee tuulada daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkan oo bilowday salaada subax kadib ayay geesyada islaamka dhowr jiha kaga ekeeyeen saldhigga murtadiinta بات الضيم آساتي أغير أرهب العادي وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي يا حراس أمجادي الالتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات
filimka alkataiba ayaa qofka daawadaha ah indhihiisa hor keenaya ciidamada mujaahidiinta oo dhammaystiraya askartii halkaas ku dhaawacantay iyadoo uu sii socdo weerarku iyo meydadka qaar oo waran goobta dagaalka oo ay ku jiraan horjoogayaal macaawisley ah
dagaal xoogan kadibna waxaa allah fadligii mujaahidiinta u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan xerada cagtana mariyaan maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa ugu yaraan siddeed iyo labaatan askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay weerarkan kuwaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah madaxyaweyntii abaabulayay gulufka ka dhanka ah shareecada allaah ee uu cadowga hurinayay waxaa sidoo kale dagaalkan lagu dhaawacay toddoba iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta
فرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أغيروا أرهبوا الجاني ودكوا كل خوان جيوش الكفر خائرة فلا تخشوها إخواني qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo gudbinayaa hadafka loo qaaday weerarka iyo fariinta uu dirayo
الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصار weerarkii barakaysnaa ee lagu qaaday saldhigga murtadiinta ee deegaanka daarunicma ayaa qayb ka ahaa weerarada isdabajoogga ah iyo duulaannada dalandoolka ah ee lagu difaacayo wilaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allaah wuxuuna maleeshiyaadka murtadiinta u dirayaa fariin ah inaanay harsi iyo hoyaad ku heli doonin deegaanada ay ku soo duuleen ee wilaayaadka islaamiga ugu dambayntiina filimka waxaa lagugu tusayaa gaari kuwa raaxada ah oo ay marka hore ciidamada mujaahidiintu ka soo kaxaysanayaan halka uu dagaalku ka dhacay goor dambena waxaa la arkayaa isaga oo gubanaya oo ay dab qabadsiiyeen ciidamada mujaahidiinta الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات
wafdi ka socda walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa booqasho waxa uu ku tegay deegaano hoostaga magaalada kismaayo iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas maxamed ciise ayaa warkan mar kale inoo haya wafdi ballaaran oo ay hogaaminayeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa booqasho ku tegay deegaano hoostaga magaalada kismaayo wafdigan oo ka socday wilaayada jubbooyinka meelaha ay tageen waxaa ka mid ah deegaanka wadajir iyo santaaro oo hoostagta degmada badhaadhe booqashada wafdigan ay ku tegeen deegaanadaas ayaa waxaa loogu hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin in laga hortago xamalada socoto ee la doonayo in lagula dagaalamo diinta islaamka iyo sidoo kale ilaalinta iyo badqabka dhirta iyo xayawaanka duurjoogta ah odayaasha deegaanka wadajir ayaa ka waramay kulankan oo hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ugu horeyn suldaanka beesha harti iyo suldaanka beesha maqaabul ayaa kelimaad ku aadan booqashada wilaayada halkaa ka jeediyey kulankaasi wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan wuxuu ka dhacay waa sax waaliga walaayada sheekh maxamed abu cabdalle waa la kulannay shirkaasi ballaaran wada kulanka inay tashigeena wuxuu ahaa arrimaha xamladaas lagu soo qaaday kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo wada tashiga diinta aad iyo aad waa soo dhoweynay waana ku qanacsannahay go-aanna waxaan isla qaadan insha allahu tacaala in aan xaggeenna iyo dadka muslimiinta ah looga imaano insha allahu tacala dhanka qabaa'ilada taana go-aanka waa isla qaadanay waa in badanna waa ka hadal insha allahu tacaala
wafdiga waaliga uu la socday waxaan kula kulannay tuulada wadajir waxaan ka wada hadalnay waxyaalo fara badan waxaa ka mid ahaa amniga in laga wada shaqeeyo waxaa ka mid ahaa mataqaanaa ugaadha in la ilaaliyo dhirta aan la xaalufinin oo geedaha aan la jarin kadib wafdiga ayaa booqashadiisa labaad ku tegey deegaanka santaaro ugu horeyn odayaasha dhaqanka ee deegaanka santaaro ayaa ka hadlay booqashada wafdiga iyo horumarka ka jira deegaanka gaar ahaan dhanka waxbarashada maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala amniga annaga waa waa sugan yahay wax dhibaata inta yaalatay kama jirto aad buu u fiican yahay maxaa yeele dad islaam aanu nahay walaayadana dad muslina weeye wax lagu dhaqmayna waa sharciga islaamka iyo diinta wada shaqayn fiican iyo xiriir baa naga dhexeeya haa macaahid midka hadda aan meeshan hadda aan joogno aad ku sugan tahay macaahid baa laga furay laba sano ayaa ilaa kuma darnaade ayay furneed macallimiin badan iyo ilaa kuma darnaade iyo maamulihii intaba waa joogeen xarakada iyo walaayada intaba walaayada joogtana hadda gacantay ku haysay xarakadana waa soo booqan jirtay macaahiddaasi in badan oo arday baa ka qalin jebisay maasha allah wax fiican bay kasoo baxee baa ka soo baxay oo dad wax yaqaano oo labadaas sana aad iyo aad waxa uu soo saaray yaa ka soo baxday maamulka islaamiga ah wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaanan ahayn booqashadii ugu horreysay oo ku tago deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada iyadoo mashaariic horumarineed kala duwan ka hirgelisay deegaanada wilaayada ay ka kooban tahay wariyihii xirtay dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka warbixiyey dhibanayaasha maxaabiista ah ee uu ku soo arkay godka jilacow oo ah xabsi fadeexad ku caanbaxay dowladda federaalka waxay magaalada muqdisho ku leedahay xabsiyo fara badan oo ay dadka ku tacdiibiso islamarkaasina dusha ugu saarto dembiyahan ay gelin mid ka mid a xabsiyadaas oo aada loo necab yahay islamarkaasina fadeexad caan ku ah waa godka jilicow oo u dhow madaxtooyada magaalada muqdisho wariye cabdulla muumin axmed oo urur saxaafadeed madax ka ah islamarkaasina la shaqeeya warbaahinta reer galbeedka qaarkood iyo weliba hay-adaha shisheeye sida kuwa warbaahinta iyo xaquuqul aadanaha sheegta ayay dowladda federaalka oo ku xirtay magaalada muqdisho waxaana la geeyey xabsiga godka jilicow wuxuu halkaas ku soo arkay waxyaabo kala duwan ugu horreyn wariyaha ayaa waxau ka hadlayaa dadkii uu ku arkay xabsiga anigu qalin ma haysan buug ma haysan taleefona wax ku duwo ma haysan laakiin maskaxdeeda ayaan intii ay qaadi kartay aan ku soo qaaday habeenkan labaad dadka meesha aan ku arkay ayaa fursadda aan u helay inaan la sheekaysto dad layaab leh ayay ahaayeen dhammaantood waxay ahaayeen soomaali dhallinyaro caruurna ay ku jirto oo noocyo kala duwan leh bajaajle nin bas wada nin daharqaan tolaaye nin meel macallinka ahaa wiil jidka iska maraayay oo balooni soo ciyaaray qof ay ka soo tageen ma jirto wuxuu sheegay in howlgallada ciidamada dowladda federaalk ah oo ay sameeyaan dadka lagu soo qabto xabsiyada la isaga ilaabo dadka aan meesha kula kulmay aan weydiiyey waxaa ka mid ah sahal wiil la yidhahdo oo bajaajla ka ah oo degmada boondheer laga soo qabtay qabiilkiisu waa mariixaan oor midig boondheer ayuu qof geeyey ku dejiyey koorsadii markuu geeyey wuu soo kala wareegey ciidan nabad sugid oo howlgal sameynaya ayaa ku soo darsaday waxaa lagu haystaa howlgalkaas maadaama la sameynaya dadkaa la kala saaraa la yidhi marka hore kala saaristaa lagu soo waday godka jilic waa la keenay baaris lama marsiin maxkamad ma arkin xeraalin ma arkin cid uu la kulmo ma leh markaas meesha uga tegaayana ku dhowaad laba bilood ayuu ku jira marka laga soo tago dadka kumanaanka ah ee dowladda federaalka usoo xirtay in ay dhab ka tahay diinta islaamka waxaa jira dad kale oo iyaguna tiro badan kuwa oo loo soo xiray arrimo dulmi ah oo cad dadka qaar waxaa la soo xiray markii shirikada lacag haysta ay laaluush bixiyeen maadaama ay u arkeen in ganacsigooda ay caqabad ku yihiin waxaa meesha ku jiray nin darawal ah oo magaciisa cusmaan igu sheegay qabiilka hadamo ah hadamo raxweyn ah baabuur basa oo caasiyo watay niman ganacsata ah oo baydhabo wax u qaada oo diyaarad marsiiya ayaa ninkan maadaama dhulku wax marsiiyo dhibsaday ganacsigiis marka waxaa la yidhaha nalaga xiro oo suuqa ha laga saaro isagoo jooga bacaadlaha ba- meesha baabuurta lagu dhaqo labaajada isagoo jooga ayaa si baabuurkiisa lasoo watay baabuurkiina waa la haystaa asagana meeshaa la geeyey ku dhawaad saddex bilooduu joogaa maxkamad ma arkin ugu yiri xeeraalin ma arkin ugu yiri cidna soo booqata ma arkin u dhahay kiisaska uu ku soo arkay weriyahu xabsiga godka jilacow waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo istuudiyo ku lahaa duleectii magaalada muqdisho kiiska ugu yaabka badan oo godka jilcow aan ku arkay oo habeenkaas ilaahay fursadda ii siiyey welina aan xusuusteeda ka go-in waa axmed cabdi axmed oo ah nin ka shaqeeya stuudio memoriyada iyo lagu duubo iyo telefoonada lagu programmiyo memoriyada maaragtay heesaha iyo qur-aanka iyo ma- dadka u sameeya stuudiyahaas haysta tabeelaha ayuu stuudiyihiisa ku yaala aabbihiis waa injineer injineerada dhismaha weliba daarsalaam ka shaqeeya waa. wiilkaas nin nabad sugid ah oo sarkaal ah ayaa soo xirtay wuxuu u soo xirtay meeshii uu ku shaqaysanayay ayaa qolo ganacsato u baahatay nin ganacsada u baahday wuxuu ku yidhi iiga bax wuu ka maaragtay dhega adeegay ninkii guriga iska lahaa oo laga kiraystay ayay u tageen waxay ku yidhahan ninkaan nooga saar guriga annagaa kiraysanayn ninkiina waa diido wuxuu yidhi haddiiba aan lacagteeda ka helayo sabab aan ninkaa meesha uga saaro ma jirto axmed wuxuu ii sheegay in lacag fiican oo biilkiisa ku filan oo maalinta meesha ka heli jiray marka labaad waa marka lasoo qabanaya laba je- mar hore ay nabad sugidda soo qabatay maxkamadda militariga la geeyey gudoomiyaha maxkamadda militariga shuuta sii daayay oo yidhi ninkan waa sii daysan wax dembi male tookadan labaad way soo qabsadeen godka jilic waa la geeyey maxkamaddana waa laga qariyey ani markaa la kulmay waa markaa marka marka iigu dambeeyay wuu xirnaa muddo saddex bilood xirnaa waxyaab leh mar waliba dowladda federaalka waxay qabataa oo ay xabsiyada geysaa dad hor leh iyadoo kuwa hore ay ku jiraan waxaana xusid mudan in dad badan ay ku riday xukunno gardarraa oo isugu jira dil xabsi daa'im xabsi sanada ah iyo ganaax lacageed intaba bajaajleyda muqdisho ayaa hadal carali ugu jawaabay dowladda federaalka oo sheegtay in ay mamnuucayso in bajaaj cusub laga soo dejiyo gobollada dalka gaar ahaana muqdisho mar kale warkan waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi dhowaan kulan ay yeesheen wasiirada xukuumadda xamse cabdi barre ee dowladda federaalka ayaa waxaa laga soo saaray dhowr qodob oo ay ka mid tahay in magaalada muqdisho aan laga soo dejinin wax bajaaj cusub ah hafayeen u hadlay wasiirada ayaa sidan yidhi dood dheer kadibna golahu waxa uu ka soo saaray qaraar ka kooban shan qodob oo kale ah qodobka koowaad laga bilaabo kowda bisha abriil ee sanadkan labada kun labaatan iyo saddexda waxaa la hakiyey soo dejinta mooto bajaajta mootada labada lugood leh iyo mootogaari sidoo kalena waxaa laga hortegayaa meel kasta oo laga soo dejiyo oo ka mida dekedaha dalka ilaa amar dambe majaajilada magaalada muqdisho ayaa si cara leh uga jawaabay hadalka ka soo yeeray golaha wasiirada ee dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey in istaafkooda ay yihiin kuwa leynaya bajaajka waxay sidoo kale dowladda federaalka ku eedeeyeen in iyada ay sabab u tahay in wadooyinka magaalada muqdisho ay ciriiri noqoto maadaama inta badan wadooyinkii ay bajaajta mari lahaayeen ay iyadu xirtay mana raallina ka mid ihi in a b laga dhiga mootooyinka anaga sidaa hadda aan ku shaqeyno oo dhibka aan qabno jaamka aan qabno ayaan ku qanacsannahay jaamka waxaa sabab u ah wadooyin badan oo dadka dadweynaha iska leh ayaa xeran wadooyinkaasi xeran haddii la furo inuu jaamka yaraana ay la tahay aniga isgoosyo badanaa xeran dhowr waddaa xeran oo magaalada caan ku ah wadooyinkaas haddii qaybo ka mid la furo inuu jaamka yaraanaya ayay la tahay aniga golaha wasiirada waxaa moodaa dad aan si oo maangaabnimo ah ayagoo iga raalli ahaanayaan inay u hableen waayo waxaa la yidhi nin daar ku jiro daruur maarkii la xal rabaa daay ayagu xogba ma noo haayaan nin walba isagoo guruuf saaran oo wax qafilan oo aanan bulshadiisa ka warqabin oo laga ilaalinayo war soo galaa een, shaqadiisa wuxuu soo galaa afar saac siddeed saacna wuu ka baxaa isaga dhan afka mukayfaan u daan laakiin annaga qoraxdaanaan ku wareegnaa waxaan raadinayna waa nusdoorar labaatan iyo shan senti iyo kaba siyir ka badan horta dadkaan marba lagu arkaayo Een, annagoo sidaas ay tahay haddana waxaa la yidhi waxaa laydin qaybinaa a iyo b horta go-aankaas waxaa ka horreeyday Een, waxaadna lagu eedaynayana waxay taasaan u malaynaayo zaxmadda magaalada ka jirto zaxmadduna eedda maxaa waay inta xun xaawaale waxaa la yidhi ee, soomaali waxay ku mahadmaadaan maskiin ayaa miska la fuula leh annaga marka masaakiinnimadan ayaa u arkaa in naloo saaran yahay waayo wasiirku laftarkiisa gaadiidkiisa asagoo saaran ayaa waxaa dhacdo in uu waddada uusan lahayn noogu soo galo oo xabado inta nalagu rido dib naloo baxsho baabuurkiisa una dardaro way dhacdaa Een, waxaa kaloo ugu dambe- ugu dambaysa bajaajyadii la dilaayay wasiir socday istaafkiisa ayaa dilay go-aanka dhowaan ka soo baxay dowladda federaalka ee lagu yareynayo isticmaalka bajaajta ee magaalada muqdisho ayaa waxaa loo sabeynayaa arrimo badan waxaa ka mid ayaa leeyahay in dowladda federaalka ay doonayso in inta badan dhallinyarada magaalada muqdisho oo ku shaqaysta mootobajaajka ay shaqa la-aan noqdaan ka gadaalna ay ku biiraan ciidamadeeda oo ay u askarayso shisheeyaha arrintaas ayaana ah mid ay kula taliyeen hay-adaha shisheeye ee waddanka kusoo duulay horey dowladda federaalka askarteedu waxay u laayeen bajaajlayaal aad u tiro badan halkii ay xal ka keeni lahayd ayayna ku badashay inay tidhaahdo waxaa la mamnuucayaa bajaajta warka u dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa